bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweynna waxaa ka mid ah shirka golayaasha sharci dejinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka oo maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada garowe ee caasimadda puntland gudoomiyaha aqalka sare oo shirka baarlamaanka adduunka uga qaybgelaya magaalada dooxa ee dalka qatar wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya oo tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida kuwaas oo la baray la dagaalanka argagixisada madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dani oo kulan kula qaatay magaalada garowe danjiraha dowladda jarmalka akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn ugu yaraan ko iyo labaatan ruux oo ku dhimatay dagaalada afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday caasimadda dalka liibiya iyo tiro intaasi ka badan oo ku dhaawacantay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada warkiyo fidsan shirka golayaasha sharci dejinta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dalka ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada garowe ee caasimadda puntland waryahayaga ibraahim guudle oo ah waryaha gaarka ah ee warbaahinta qaranka u qaabilsan arrimaha golaha shacabka ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada garowe oo howlo shaqa u joogo qaadka telefoonka ayuuna si toos ugu jiraa ibraahim soo dhawow faahfaahinaga sii kulanka maanta
kumaadsantahay axmed kaasi saakay waxaa magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay shirka golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana shirkaasi ka qaybgeli doonaa golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo gudoomiyaasha golayaasha sharci dejinta ee dowlad goboleedyada ee garowe ku sugan qabanqaabadii ugu dambeysay aan hadda socoto ibraahim waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlayo maxaa inooga sheegi kartaa
waxa ugu muhiimsan waxay tahay dowlad goboleedyada waxay soo bandhigi doonaan waxyaabihii u qabsoomay intii la kala maqnaa oo shirkii ugu dambeeyey oo ahaa kii afaraad golaha shacabkana asna xowlaha sharci dejinta ayuu goobta kusoo bandhigi doonaa sidoo kale golayaha sharci dejinta ee dowlad goboleedyada qaarkood hadda doorashooyinkooda ayaa soo dhowtay xilxayntooda ayaa dhamaarabta arrimaha xeer dejinta ee ugu muhiimsan waxyaabaha laga hadlaayo iyo shuruucda dalka muhiimkuwa iyo iskaashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe gaar ahaan golayaasha sharci dejinta ama xeer dejinta marka shirkaas saddexda maalin ee soo socota ayuu socon doonaa gabagabadeyna hormurtila isku raacsan yahay oo weliba ka duwan kuwii hore sababtoo ah qaarkood ay hadda mudexleedkooda dhowr bilood kadib dhammaan doono doorasho geli doona marka shirkaasi saas ayuu uga duwan yahay waxaanu furmi doonaa saacadaha soo socda hadda qabanqaabadiisaba ay socoto waryahayaga ibraahim guudle ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka magaalada garowe toos ugu jiray wixii wararo kusoo kordhaa kulankaas maanta ka furmaya magaalada garowena dhegeystayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaad kaga bagan doontaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu ka qeybgelayaa shirka baarlamaanada adduunka kaas oo ka furmay magaalada dooxa ee dalka qatar waryahayaga cali axmed sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya wafdi heer sare ah oo ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare senatar cabdi caashi cabdulaahi ayaa ka qaybgalaya shirka boqol iyo afartanaad ee midooda baarlamaanada adduunka kaas oo haatan si habsimo looga socda magaalada dooxa ee dalka qatar shirkan boqol iyo afartanaad ee midooda baarlamaanada adduunka waxaa gudoominaya gudoomiyaha golaha shuurada ee dowladda qatar waxaana shirkan loo qabtaa sanad walba waxaana inta badan diiradda lagu saaraa xaalad walba oo ka taagan dalalka caalamka sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo gaargaar ah la qaatay qaar ka mid ah gudoomiyaasha dalalka kasoo qayb galay shirkaas ee baarlamaanada shirkan madaxda baarlamaanada adduunka ka qayb galaan qodobada sida gaarka looga hadla waxaa ka mid ah heshiisyada waaweyn ee galaan dalalka caalamka iyo inaysan wax qaladaad ah ka imaan iyaga oo dabagal aada u dheer ku sameeya
waa mahadsantaa cali wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya kuwaas oo la baray la dagaalanka argagixisada al-shabaab waryahaga aamine xuseen maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa ahaa qeybtii saddexaad oo ay tababareen saraakiisha midooda yurub ayaa waxaa munaasabad tababar loogu soo xiray waxaa ka qayb galay saraakiisha xooga dalka saraakiil ka socotay turkiga iyo amisom wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali maxamed ayaa sheegay in dowlada soomaaliya ay ahmiyadda weyn siisay dhismaha iyo tababarada ciidamada xilli dhinaca kale ay ku jirto dagaalka kooxda xagjirka ah ee al-shabaab waxaan ku jirnaa wakti oo runtii xaalkiisa adag yahay in ciidanna aan tababarno lana dagaalanno argixisada runtii ummadda soomaaliyeed ee baabiisa iyo guud ahaan caalamka iyo geeska afrikaba qaybtan waxay ka tahay qaybtii saddexaad labada qaybood oo ka horreysay waxay qayb ka yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta la dagaalamaya al-shabaab ugu tagay goobahooda wasiirka ayaa u mahadceliyey dhammaan dhinacyadii kulugta lahaa fududeynta tababarkan waxaana ciidamada loo soo xiray tababarkaani uu faray in ay aqoontooda ugu faa'iideeyaan dalka waxaan rabaa ciidanka inaan la hadlo waxaa tihiin mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaa tihiin kuwii dhibaatada maanta ummadda soomaaliyeed haysata ee ka qaadi lahaa waxaa ilaahay idinka dhigay in aad qayb ka noqotaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed difaaca shacabka danta iyo dalka iyo diintaba waxaa idinku mahadcelinayaa aan idinku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad u diyaar garoodeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed aad naftiina aa u bixisaan dalkiina ee naftiina aa u bixisaan diintiina naftiina aa u bixisaan shacabkiina iyo badbaadinta ummadda soomaaliyeed oo idinka aad ka mid tihiin
madaxweynaha puntlandna waxa uu kulan la yeeshay danjiraha dowladda jarmalka iyagoo kulankaas arrimo muhiima uga hadlay warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryahaga yaxya cali faarax madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa qasriga madaxtooyada ee garowe ku qaabilay wafdi ballaaran oo ay hogaamineysay safiirka dalka jarmalka ee soomaaliya ambasador aned guner madaxweyne dani ayaa yidhi waxaan maanta sharaf weyn inoo ah in safiiradda dalka jarmalka ku-xigeenkeeda iyo wafdi ballaaran oo ay uhelinayaan yimaadaan garowe waxaan aada ugu faraxsannahay safiiradda oo markii ugu horreysay meel ka baxsan magaalada muqdisho safar ku timaada noqon noqotay garowe waxay muujinaysaa in xiriirka soomaaliya iyo jarmalka gaar ahaan puntland uu sii xoogeysanayo waxaan uga mahad celinaynaa waxyaabihii hore ee ay soo qabatay dowladda jarmalka kana soo qabatay deegaanada puntland ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland isagoo sidoo kalena sheegay inay ka rajeynayaan dowladda jarmalka in mashaariicyo kale oo horumarin ah ay ka sameeyaan deegaanada puntland ambasador anet goner ayaa sheegtay in ay aada ugu faraxsan tahay imaashaha puntland waxayna xustay in mashaariicdii horumarineed ee dowladda jarmalka ka fuliso puntland ay sii socon doonaan iyadoo xustay in wafdiga ay hogaaminaysa ay qeyb ka yihiin madaxda hay-adda jiis ee gacanta ku haysa dhismaha waddada isku xiraysa gaalkacyiyo garowe oo la filayo in dhowaan uu diyactirkeedu dib u bilowdo
maamulka gobolka banaadir ayaa daafuray mashruuc bisha ramadaan lagu afurinayo dadka danta yar waryaheega nuur siciid taaliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir madaxda hay-adda samafalka shacabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay kulan lagu daahfurayay mashruuc afurin loogu sameynaya labaatan kun oo qof oo ku nool degmooyin gobolka banaadir kuwaasoo isugu jira dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale dadka danta yar mashruucan ayaa noqonaya sanadkii saddexaad oo ay hay-adda samafalka shacabka ka hirgeliso magaalada muqdisho iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dalkii dibaddiisa barnaamijkan oo ah mid isxilqaana oo ay hirgelisay hay-adda samafalka shacabka ayaa waxaa dhiirigeliyey mas-uuliyiintii ka qaybgalaysay barnaamijkani iyagoo ku tilmaamay inay tahay barnaamij ka turjumaya isku-tashiga iyo sidoo kale in dadka soomaaliyeed ay isku gargaaraan guddoomiyaha hay-adda samafalka shacabka cabdulaahi muuse axmed caraaye oo daafurkani ka hadlay waxa uu ka warbixiyey marxaladii kala duwana oo ay hay-adda soo martay iyo sidoo kale mashruucyadii ay hirgelisay
dhalinyaro badan oo ay aadda ka mid ahaa aasaastay hawshaas juhdi iyo wakhti gelisay arrintaasna waxaan ugu dan lahayn inaan ka sara korno mawsif kasta oo ramadaaniyadda ah waxaan ugu soo aado barnaamijka mawsifka ramadaaniyadda inaan qabanno saas darteed waxay nooga mideed qorshe howleedkeenni waa sadaqadii oo aada uga fadli badan xilligaas annagoo isugu danaynaynay musiibooyinka in ilaahay oo nooga qabto dadka walaalahayna ee gargaarka u noqoto saas darteed marka waxaa noo hirgashay sanadkii labaiyo toban laba kun toban iyo lixdii inaan helna wacyigelin badan laba kun toban iyo toddobadii inaan helna fikirkii aan ku naaloonayno oo ahaa inaan arrintaas qaban karno waxaan ku guulaysannaa afar kun boqol soddon iyo lix qofood inaan maalintii afurino sanadkii laba kun toban iyo sideedda waxaan soo gaarnay sida boorkaba idinkugu cad shan iyo toban kun oo geesinimo ah inaan qaadano intaasi waxaan u malaynaa dadka qaarkood markay magaca hay-adda maqlaan inay hay-ada ajnabi iyo kaalmadooda ay yaqiineen marka hore shan iyo tobanka kun oo qofood dadka soomaaliyeed oo gobolka banaadir khaasatan ku nool qaarkood ay diyaasbarada yihiin qaarkood ay ganacsatada yihiin ayaa kaalmadaas la baxay cid ajnabi ah lama bixin qaar ka mid a xildhibaanadii ka qaybgalayay barnaamijkan oo kulanka ka hadlay waxa ay dhiirigeliyeen dadaalada kala duwan oo hay-adda samafalka shacabka iyo maamul gobolka banaadir ku caawinayaan dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho marka waxaa waaye ramadaanka rugniyaalka waaweynena lagala dardaarmay ee inaan cibaadada badinno oo aan sadaqada badinno ayaa ilaahay iyo rasuulkiisaba ayay annaga nalagu faray diinta islaamka aan rumaysannahay diintan iska sheegasho ma ah waa ku dhaqan sadaqadana maanta wax weliba ayadaa difaac u ah haddaad maanta nin miskiin ay adiga aad u sadaqaysato waxay adiga aada haysid waxaan u malaynayaa wax badan inaad kaga badbaadaysid sadaqadaasi hay badnaato waxaan u mahad celinayaa ilaahay ka sokow dhallinyaradii ku fikirtay in dadka walaalahood ah la quudiyo loo raadiyo oon aan awoodno waxaas inaan samayn karno waxaan aaminsanahay shan iyo toban kun ay hore u sameeyeen iyo labaatan kun ay hadda ay rabaan dadka dhibaataysan oo gobolkan jooga ama dadka soomaaliyeed labaatan kun waxay ka tahay boqolkiiba hal ama boqolkiiba labo dad ka badanaa dhibaatadaas haysaa haddaanba ogaanay in hal hal doolar qof lagu quudin karo waxayna tuseen caqligii iyo xooggii iyo maskaxdii naga maqnaayayna tuseen walaalaheen wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse siciid xamse oo soo xiray barnaamijkani waxa uu tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay ka go-an tahay dhiirigelinta barnaamijyada lagu horumarinaya gargaarka iyo sidoo kale in dadka soomaaliyeed ay noqdaan kuwa isku tashta oo ka maarma gacan shisheeye waxaan qamaqaabinoonaa dahfur weyn oo aan ku casumi doono ee safaaradaha puntland oo meeshan wadanka joogaan inaynu yimaadaan waxaan naga rabnaa kulligiina waan u yeerayn inaad kasoo wada qayb gashaan waxaan maxaa la yidhaahdaa hadafka inaan isla gaarno insha allah labaatan may ka badan inaan samayn karno nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
halka warkaasi kala socotaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu yaraan kow iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dagaalada afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday caasimadda dalka libiya sidoo kale tira intaasi ka badan ayaa ku dhaawacantay sida ay sheegaysa wasaaradda caafimaadka ee dalkaas howlgalka qaramada midoobey ee dalka libiya ayaa ku baaqay in muddo laba saacadood ah xabad joojin bini-aadinimo la siiyo ha yeeshee howlgalku waxa uu sheegay in aanan loo hogaansamin baaqaasi ku aadanaa in xabajoojin la sameeyo si dadka goobaha lagu dagaalamayo ku sugan ay goobta uga fogaadaan inkastoo beesha caalamka ay cambaaraysay weerarada iyo weliba dagaalada ka socda dalka libiya ayaa haddana waxaa lagu waramayaa in xiisadaha colaadeed weli ay ka jiraan dalkaasi libiya rabshadaha dhowaanka bilowda dalka libiya ayaa waxay halis ku yihiin dadaalada diblomaasiyadeed ee la doonaya in lagu dejiyo xaaladda dalkaasi libiya war qoraale oo ka soo baxay ama bartiisa twitter-ka uu soo dhigay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain jeremy hanti ayaa waxa uu ku sheegay inuu aada uga walaacsan yahay umuuraha dalka libiya gaar ahaan xaaladda magaalada tripoli waxauna sheegay in loo baahan yahay in si deg dega xiisadda loo joojiyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimadda dalka libiya ayaa waxay u dhexeeyeen ciidamada xukuumadda tripoli iyo sidoo kale kooxda uu hogaamiyo jenaraal khaliifa kaas oo doonaya inuu la wareego guud ahaan caasimadda dalka libiya howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi libiya ayaa weli wuxuu ku baaqayaa habajoojin bini'aadanimo in la sameeyo warkii oo dhegeysan aad kala socoteen subaxnimadan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naginta